alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waa darsigeennii sideedaad ee ka mid ahaa duruusteennii tixano ahayd ee ku saabsanay duruus muhima oo khusaysa guud ahaan muslimiinta darsigeennii shalay wuxuu ku saabsanaa sunnayaasha salaada oo in badan oo ka mida kitaabku uu xusay darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabmayaa mubdilaatu salaa waxyaabaha salaada buriya wuxuu sheegay kitaabku sideed arrimood oo qofkii tukanayay isagoo salaada ku jira haddii ay la soo gudboonaadaan salaaddiisu ay burayso wa arrinka koowaade waa alkalaamu alcamd waa hadalka qofku si ula kaca oo kasa uu hadlo maca dikri iyadoo loola qabo xusuusnaan uu xusuusan yahay inuu salaad ku jiro iyo walcilmi ogaansho uu og yahay hadalka noocaasi inuu yahay mid loo diiday salaada dhexdeeda ama annaasi qofkii is-ilowsanaa miyaha inuu salaad ku jiro iyo waljaahilu kii aan garanahayn inaan hadalka la ogolayn salaada dhexdeeda falaa tabtulu salaatuhu salaadiisu buri maysa bidaalika hadalkaa ku buri mayso qofku marka uu tukanayo waa qof ilaahay subxaana watacaala la faqaya waxaa lagu waajibiyey adkaarta iyo qur-aanka salaada dhexda akhri la yidhi mooyaane hadal kale o dhan inuu ka aamuso ilaahay baa yihi waquumuu lilaahi qaanitiin idinkoo aamusan ilaahay isu taaga intaanay aayaddaasu soo degin sida uu sheegay saxaabiga zayd radia allahu canhu saxaabadu salaada dhexdeeda waa ku hadli jireenoo waxyaabaha ay u arkaan inay u baahan yihiin ayay isweydiin jireen aayaddaasi markii ay soo degtay wuxuu uhi faumirna bisukuut wanuhina cani ilkalaam waxaa amar noolagu siiyey inaanu aamuso waxaa naloo diiday inaanu hadalno waxay culimmadu isku waafaqsanyeen qofku isagoo xusuusan inuu salaad ku jiro garanayana hadalka inaan loo ogoleyn salaada dhexdeeda haddii uu hadlo inay salaaddiisu burtay hadduu qofku is-ilowsan yahay inuu salaad ku jiro ilowga ilaahay addoomihiisa u qaban maayo rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina waakhta'na ilaahay bay baryeen oo ay yidhaahdeen ilaahayow wixii ilow iyo kamaa noo geeya ha noo qaban ilaahayna waa ka yeelay haddii qofku aanu garanahaynba hadalku inuu yahay mid aan laysu ogoleyn salaada dhexdeeda oo salaada dhexeeda uu ku hadlo salaadu ka buri mayso saxaabigii la odhan jiray mucaawiya ibnulxakam asulami iyadoo salaada lagu jiro ayuu hadlay manuu garanahayn hadalku inuu yahay mid loo diiday salaada dhexeeda rasuulkana calayhi salaatu wasalaam saxaabada tukanayey wuxuu yihi imanuu hiifin imanuu dagaalin macallin ka wanaagsan weligeen baan arag wuxuu igu yidhi uun ina hadihi salaa laa yaslux fiiha shay un min kalaami innaas salaada dhexeeda lama ogola hadalka dadka wax ka mid a salaaddiina kusoo celi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dhan shayga labaad ee salaada buriya waa daxik waa qosolka waana qosolka sawdka iyo dhawaaqa wata ma aha haddii qofku afka kala qaado ama uu dhoolla caddeeyo taasi waa mid laga fiican yahay oo khushuuc la-aan bay tusinaysaa laakiin hadduu qoslo oo qosolkiisaa dhawaaquu la socdo salaaddu way ka burisaa taana culimadu way isku waafaqeen sida uu sheegay alimaam ibnu mundir raximah llahu tacaala arrinka saddexaadna waa alaklu ka afraadna waa ashurbu cunitaanka iyo cabbitaanka haddii qofku isagoo tukanaya uu wax cuno amaba se uu wax cabbo wax kasta oo cunitaan lagu tilmaami karo iyo wax kastaoo cabbitaan lagu tilmaami karaa salaada qofka waa ka jebinaya taana waa miday isku waafaqeen culimada islaamku mar hadduu qofku garanayo inaan la ogolayn in wax la cuno wax la cabo salaada dhexdeeda uu isxusuusan yahayna oo haddana wax uu cuno ama wuxuu cabo salaaddiisu way buraysaa arrinka shanaad waa inkishaafu alcawra waa qofka cawradiisu inay faydanto oo la arko ama isagu uu faydaba haddii cawradiisu ay faydanto isagoon u qasdiyin waxa waajib ku ah inuu markiiba asturo hadduu asturi waayo sidaa uu kusii daayo amaba se isaguba uu ogaan cawradiisa u muujiyo salaaddiisu way buraysaa waayo shuruudda salaadda waxaa ka mida soo hore aynu usoo aragnay in cawrada la asturo marka wuxuu noqonayaa qof shardi shuruuddii salaadda ka midii uu ka maqan yahi hadduu shardi maqan yahina salaaddu asixi mayso arrinka lixaad waa alinxiraafu lkaiir waa leexashada faraha badan ee can jihati alqibla jihadii qiblada uu ka leexay oo haddii qofku uu wejigiisa ka leexiyo jihada qiblada haddii arrintaa xaaja ay keento iyo baahi salaaddiisu waxba noqon mayso ajarna kaga nuqsaami maayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaa uu yeelay xaaladaha qaarkood oo dan iyo xaaja ay ugu baaqday haddaana xaaja keeninna arrin bannaan maaha iltifaatku inuu saa u daydaymoodo baalla daymoodo isagoo tukanaya waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday qofku inuu salaada dhexdeeda daymood sameeyo iltifaat naha can iltifaatin kailtifaati sacla sida dacwadoo kale inuu baalla daymoodo waxaanuu rasuulku sheegay inuu yahay ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabd waa shaydaankaa salaadii addoonka wax ka mida dhuftay markaasuu sii eegaya marka waa qof salaaddiisu kala dhimanta weeye laakiin qofku hadduu laabtiisa leexiyo oo in badanuu xaggii qiblada ka leexiyo wuxuu noqonayaa qof qibladii ka jeestay qiblada in loo jeestaana waxay ka mid ahayd shuruudda salaada la-aanteed salaadu ansixi mayso markaa salaaddiisu way ka buraysaa mar hadduu arrintaa camdan si ula kaca u sameeyey arrinka toddobaadee salaada buriya waa alcabatu lkaiir waa dhaqdhaqaaqa faraha badan ee almutawaali isku xigxiga fi salaati salaada dhexdeeda isagoo dhacaya dhaqdhaqaaqaas dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda la sameeyaa marka hore waa laba nooc mid mashruuca oo loo jideeyey qofka oo rukuucdii iyo sujuuddiiyo markanuu ka soo toosayo dhaqdhaqaaqaas waa mid salaaddii ka mid ah iyo mid aan salaadda ka mid ahayn ka aan salaadda ka mid ahayn wuxuu u qaybsamaa laba mid fara badan oo salaadda burinaaya iyo mid yar oo aan salaadda burin ahayn labadana maxaa xad u kalaah oo lagu kala saaraya waa xad u kalaa curfiga shareecadu xad umay kala samayn haddii qofka dhaqdhaqaaqaa samaynaya dadku markay eegaan ay odhanayaan kani salaadba kuma jiro waa kii salaada jebinayay haddiise la odhanay waa qof salaad tukanayo dee dhaqdhaqaaqaya sida qofkii xoqxoqanaya oo kale qof albaab ka horreeye furay oo kale salaadu ka buri mayso laakiin qofku waa inuu salaada ku mashquulo oo dhaqdhaqaaq kale uu iska ilaaliyo rasuulku wuxuu uhi se bukhaari wariyey ina fi salaati la shuqla salaada waxaa ku sugan ama ku jira wax qofka mashquul ugu filan wax kastoo kale oo kaga mashquulo arrinka sideedaadee salaada buriya waa intiqaadu طahaara waa طahaaradii qofka inay ka burto isagoo salaaddii ku jira ayay weysadii ka jabtayoo wixii weysada jebin jiray baa ku dhacay dee weysaduna sidaynu ogsoonna waa shardi ka mida shuruudda salaada dee salaadu la-aanteed ma ansaxayso marka mar haddii weysada ay burtay dee salaadi ma jirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayuu sheegay idaa axdaa aada axadukum yaani midkiin haddii uu weyse jabo laa yaqbal lahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada mid weyse jabay salaaddiisa ilahay aqbali maayo oo ka ansixi mayso ilaa uu soo weysaysanayo sideeddaa arrimoodba qofkii salaada tukanayey ee sameeyey salaaddiisii way burinayaan waxaanay noqonaysaa inuu salaaddii dib usoo bilaabo oo tii hore waa mid aan jirin wuxuu sheekhu dambaysiiyey weysada iyo axkaamteeda weysada iyo axkaamteeda inay horreeyaan ayaana fiicneedo salaadda ay ka horreeyaan halka wuxuu kaga hadlayaa shuruudda weysada weysadu waa cibaado cibaadaadka ka mid a cibaadadan weyna salaada la yidhaahna shardi u ah weysaduna sideeday shuruud usii leedahay shuruuddeedana waxaa looga jeedaa waa arrimo qofkii weysaysanaya haddii laga waayo weysadiisu aanay ansaxahayn oo weyse jirta aanay noqon ahayn wuxu uhi shuruudu lwuduu'i tani waa waa shuruuddii weysada wahiya casharatu waana toban shardiga koowaad waa alislaam waa islaamnimo oo qof gaali hadduu weysaysto weyse ka ansixi mayso waayo dee weysadu waa cibaado cibaadana gaal kama ansaxdo qof muslima ayuun bay cibaadadu ka ansaxaysa waxaa laga rabaa marka hore inuu u yimaado la yimaado wixii weysada iyo acmaasha kaleba aasaaska u ahaa oo islaamnimadiia shardiga labaadna waa alcaqli oo waa miyir qab oo qofka waalen hadduu weysaysto weyse kama ansaxayso waayo caqligii baa ka maqan weyse iyo salaad iyo wixii lagula hadlay waxa laga dooniyo waxaa loo diiday uu ku fahmi lahaa marka cibaado kumana waajibto qofka waalan kamana ansaxayso shardiga saddexaadna waa atamyiiz waa garaad oo ilmaha yare weli aan garaadsan ee weyse waxay tahay iyo salaadi waxay tahay iyo cidda loo tukanayo aan fahmahayn isagana ka ansixi maysa weyse oo caqligiibaa ka maqan khitaabka uu ku fahmi lahaa waxaa laga doonayay waxaa loo diiday waistisxaabu xukmihaa waxaa shardi ah niyada wuxuu la imanayaa markuu weysada bilaabayo laakiin weysada xukumkeedii waa inuu wato cafwan niyada xukumkeedii waa inuu wato wuxuu niyeysanayaa weysaysiga intaanu weysaysiga bilaabin laakiin niyadaasi waa inuu waa inuu xukumkeeda wato ilaa uu dhammaynayo weysada sidee taasi ku dhacaysa waxay ku dhacaysaa bian laa yanwiya waa inaanu niyoon qacaha inuu niyadii jaro xataa tatam xataa tatima tahaaratu ilaa tahaaradiisu ay dhammaystirmayso markii u horreysay weysada intaanu bilaabin niyadii buu la yimi niyaduna afka laga odhan maayo waa go-aan qofku qalbiga uu ka gaadhayo iyo doonis qalbiga uu ka doonayo inuu weysaysto go-aanka waa inaanu bedelin ilaa weysada uu dhammaystiraayo haddii go-aanka uu bedelo isagoon weysadii dhammaystirin oo uu niyoodo iyadoo weysadii weli qaybi u harsan tahay inuu weysadaa iskaba daayo oo uu joojiyo uu go-aansado markaa niyada way ka kala godeen niyadii mar haddii ay kala godeen weyse jiri mayso waa intuu dib u niyoodo waa in weyse dib u bilaabay noqonaysa wainqiaacu muujibi lwuduu waxaa shuruudii ka mid ah wixii marka horeba qofka weysada ku waajibiyey inuu go-o oo tusaale ahaan qofka weysadii hore waxaa ka jabiyey inuu kaajay ama uu saxarooday ama ay neefi ka timi ama ama waxyaabaha kale ee weysada buriya iyadoo kaadidiiba ay ka socoto oo kaajayo hadduu xaggana ka weysaysanayo dee weyse ka ansixi mayso waayo wixii weysada jebinayay baa socdaba waxaa saasoo kale la mid ah haddii naqaskii isagoo weysaysanaya haddana naqaskii uu ka socdo iyo neeftii weysada jebinaysa dee weysada ansixi mayso marka wixii weysada waajibinaya qofka waa inuu ka go-o oo markaa uu weysaysanayo aanu jirin waxaa laga soo reebayaa uun qofka waxa weysada jebinayaa si joogtaa ama waktiga intiisa badan uu la joogo qofka kaadidu ay ka socoto ama naqasku aanu kaba istaagahayn kaasi isaga laguma kalifayo waxaanu awoodin wuu weysaysanayaa walow ha iskaba socotabe waanu iska tukanayaa walow ha iskaba socotabe waa intaasuu awooda ilahina wuxu uhi laa yukalif allahu nafsan ilaa wuscaha qofna loo diri maayo lagu kalifi maayo waxaanu awoodin waistinjaau baa shardiya inuu istinjoodo biyo uu iskaga maydho najaasadii ka soo baxday xagga hore ama xagga dambe aw istijmaarun ama inuu dhagax iyo warqad iyo waxyaabaha la midka ah ee qalaalana dee najaasada jari kara iyaguna daahirkaa inuu isticmaalo qablahu weysada ka hor wa tuhuuriyatu maain baa shardiya biyaha uu ku weysaysanaya inay biyo daahira yihiin oo biyo najaasi waxba ma daahiranayaan najaasiyo xadad qofka midnaba ka daahirin maayaan wa ibaaxatu iyo inay xalaal yihiin oo biyo uu soo xaday qofku ama dadkii lahaa uu ka soo dhacay haddii uu ku weysaysto macanu wuxuu noqonaya weysadiisu ansixi mayso wa isaalatu maa shaygii waa in la suuliyo yamnacu diidaya wusuulahu biyihii inay gaadhaan ila albasharati jidhka inay gaadhaan oo dee qofka waxaa laga rabaa jidhkiisa laftiisa inuu maydho yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa faqsiluu wujuuhakum wejigaa laftiisa diirkaa wejiga waa in la maydho waaydiyakum gacanta diirkeeda waa in la maydho marka waa in wejigii iyo gacantii iyo lugihii aanay dul marsanayn wax inay biyihii jidhka laftiisa gaadhaan diidaya haddee waxaasi ay dul marsanyiin de waxay noqonaysaa waxaasuu maydhaye xubintii la yidhi maydh muu maydhin tusaale rinti baa gacanta kaa marsan ama lugta kaa marsan halkii la meedhiyey waysaadu ansixi mayso horta waxaa waa inaad meesha ka biiso waxaa la mid a haddii xamuurada ay marsan tahay ruuxa dumarka ah oo ciddiya ay u marsan tahay ciddiyo waxay ku jiraan meelaha la maydhayo waysada xamuuraddu waxay diidaysaa biyihii inay gaadhaan ciddidii marka waysadii kama ansaxayso laakiin shaygu hadduu midab uun yahay sida xinnihii oo kale iyo waxyaabaha la midka ah oo diirkii uu midabeeyey uun laakiin wax ka sokeeyo qolof dul saaran aanu ahayn kaasi waysada waxba yeeli maayo wa dukhuulu wakti salaati baa shardiya salaada waktigeedu inuu soo galo dadka oo dhan taadi shardi uma aha waktiga salaadoon soo gelin bay dadka badankoodu weysaysan karaan laakiin waxaa arrintani shardi u tahay fii xaqi man qofkii xadadu waxa waysada ka jabiyaa daa'iman uu yahay mid si joogtaa uga socda waa qofkii tusaale ahaan salasul bowlka lahaa ee kaadidu ay ka qubanaysay ee aanay kaba istaagahayn ama naqasku uu ka socday qofkaasi ma weysaysanayo ilaa waktiga salaadda uu soo gelayo hadde waxaynu ogsoonnay waysadiisa waxaa garab socdaba wixii waysada burinayay marka daruuro ahaan baa loogu baneeyey iyadoo waxaasi uu socdo inuu weysaysto waktigii salaadoon soo gelin inuu weysaystana daruuro keenaysaa ma jirto marka salaaddu markay soo gasho buu weysaysanayaa qofkaasi gabadhii dhabar furanka lahayd qofkii salasulbowlka lahaa ama salasulriix kadibna salaaddii buu gelayaa ha iska socdaana wuu iska tukanaya waa shuruuddii salaada kuwaasi shuruuddii weysada weysadu waxa ay leedahay arkaan sida salaaduba arkaan ay u leedahay arkaanta weysada waxaa looga jeedaa waa waxyaabo aanay weysadu ansax ahayn la-aantood laakiin weysadii kamida kuwa aynu sheegnay weysada ka mid maaha way ka baxsan yihin laakiin arkaantu weysadii bay ka mid yihin oo ay qeyb ka yihiin la-aantoodna weysadu ansixi mayso wuxuu uhi furuud ulwuduu weysada arkaanteeda wahiya sitatun waana lix gaslu weji weeye wejiga in la maydho faralka koowaad ee farallada weysada ka mida oo ilaahay baa hi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waa faralka koowaad ee ilaahay sheegay salaadda markaad u kacdaan markaad doontaan inaad u kacdaan qofkii aan weyse qabin baa loo jeedaa ama weyse qaba ee jecel inuu weysadii hore cusboonaysiiyo wejiga meedha marka koowaadba niyada adilo kalaa tuusay xadiida cumar oo kale wa minhu w nacam wa minhu wejiga waxaa ka mid ah wejiga meedhistiisa waxaa ka mid ah almadmadatu luqluqashada inuu afkiisa biyogeliyo deetana uu ku wareejiyo kadibna uu tufo ama u liqo iyo walistinshaaqu sandaarsiga waa inuu sankiisa biyogeliyo kadibna istinhaar uu sameeyo biyaha u soo celiyo marka labadaasina wejiga meedhistiisay ka mid yihiin buu leeyahy sheekhu oo labadaasina waa waajib waayo dee sanku waxa uu ka mid yahay wejiga afkuna wuxuu ka mid yahay wejiga weliba dee inta muuqatay la xukum yihiino waa kan qofku isagoo dee sooman luqluqanaya sandaarsanay haddana soomkii aanu ka jabahayn inuu ku xeel dheeraado ayuun baa loo diiday rasuulkuna wuu amro wuxuu ihi idaa tawada'ta famadmid haddaad weysaysanayso luqluqo waa amar waxaa kaloo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam yuhi idaa tawada'a axadukum falyajcal fii anfihi maaan uma liyamtasic rawahu lbukhaari wa muslim midkiin markuu weysaysanayo sankiisa biyaha geliye deetana biyaha iska soo celiye axaadiistaasina waxay daliil u yihiin luqluqashada iyo sandaarsigu inay waajibaadka iyo farallada weysada ka mid yihin wagaslu lyadayn waa faralka labaad labada gacmood in la maydho ila almirfaqayni ay maca almirfaqayni labada suxulla iyadoo lala maydhayo suxulku waxa uu ku jiraa inta la maydhayo ay waajibka tahay in la maydho ilaahay baa hi waaydiyakum ila almaraafiqi gacmihiina maydha ila almaraafiqi ay maca almaraafiqi rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam aayadda ficilkiisa ayuu ku fasirayoo markuu weysaysanayay suxulka wuxuu ku daray intuu maydhay abu hurayra isagoo dadka weysadii nebiga baraaya gasala yaddow xataa ashraca fi lcadud gacanta ayuu maydhay ilaa uu gudagalay cududda waxaanuu yidhi rasuulkaoo sidaa u weysaysanayaan arkay taasina waxay caddaynaysaa suxulku inuu ka mid yahay inta la maydhayo markaa qofku hadduu suxulka ka tago gacantii intii kaleba ha maydhee waysadiisu ansixi mayso wamasxu jamiici ara'si madaxoo dhan in la masaxo ayaa farallada waysada ka mid a wa minhu ludunaan madaxana labada dhegood baa ka mid ah labada dhegood madaxay ka mid yihiin oo xadiid baa odhanaya aludunaani min ara'si labada dhegood madaxay ka mid yihiin ilahay baa ihi wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa ba'du markaa ilsaaq bay faa'iideynaysa ku dhajin ee barh ka mida masaxa maaha macno rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muu masixin madaxa barhki oo qura madax oo dhan wada masaxa sida uu sifeeyey saxaabigii cabdullaahi ibnu zayd wuxuu uhi badaa bimuqadami ra'sihi madaxiisa qeybtiisan hore foodda ayuu ka bilaabay xataa dahaba bihima ilaa qafaahu ilaa qadaadka uu gaadhsiiyey labadii gacmood uma raddahumaa ila almakaani aladii badaa minhu deetana wuxuu ku soo celiyey halkii markii hore u ka bilaabay madaxa qaabkaasaa loo masaxaya laakiin intaad biyo yar qaadda halkayna saa ugu dhardharbiso maaha sidaa rasuulku calayhi salatu salaam madaxa umuu masaxay saa dhabayska tira muu masaxay labada dhegoodna labada afarood ee murdisada la yidhaha hadduu daloolka geliyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam suulkana xagga sare ayuu ka mariyey marka fartanna guduu ku masaxay suulkana dushaa saruu ku masaxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhegihiisa saasuu u masaxay wagaslu rijlayni baa ka mida arkaanta wayse labada lugood in la maydho ila lkacbayn ay maca alkacbayn labada kuraamood waxa ay ku jiraan inta la maydhayo labada kuraamoodna iyadoo lala maydhayo weyaan macno oo ilahay baa hi wa arjulakum lugihiina maydha ila lkacbayni ay maca alkacbayn labada kuraamoodna idinkoo ku daraya inta aada maydhaysaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kuraanta intii uu maydhayay buu ku daray markaa qofku hadduu lugtiisa maydho kuraanta aanu maydhin waysadiisu ansixi mayso lugtuna waxa ay leedahay giftinno iyo laalaabyo iyo fare dhexdood iyo markaa qofku waa inuu maydhista lugta aada uga bogto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo gaadhay saxaabada qaarkood oo weysaystayoo yaro degdegay oo lugta lugahooda meelo ka mida cadcaddaan ka muuqda markaasaa wuxuu uhi waylun lilacqaabi min annaar cidhbaha aan sida fiican loo maydhin halaag baa u sugnaaday halaagaasi oo naar ah marka waa halis weeye qofku si aanu naar ugu gelin ka kala taga uu ka kala tegayo maydhista xubnaha weysada ee lagu amray inuu maydho waa inuu aada iyo aada isaga hubsado waayo watartiibu baa ka mida arkaanta waysada xubnuhu sidaa u kala horreeyaan inuu ukala horraysiiyo oo wejiga u horraysiiyo oo gacmaha u horraysiiyo oo madaxu uu ku xigo oo lagu ay ku xigaan labada gacmood iyagu waxay iskaga dhigan yihiin xubin qura labada lugoodna xubin qura iskaga dhigan yihiin sunnuhu waa inta midig lagu horreeyo laakiin haddii ta bidix lagu horeeyo tartiibtii may lumin oo waysadu qofka ka buri mayso ama lama odhan karo waysadu ka ansixi mayso suu yihi cali bin abi aalib radia allahu canhu laa ubaali biayi yadaya bada'tu u aaba yeelimaya labadooda gacmood ti aan ku bilaababa labada lugoodna waa saas oo kale sida sunna ee afdalka unbaa waxay tahay inta midig la horraysiiyo tartiibtana waa sida aayadda lagu sheegay waysada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam saasay u ratibnayd oo ay u nidaamsanayd ta kale mid la masaxayo oo madaxa ah ayaa laba la maydhayo la kala dhex geliyey waydiyakum ila almaraafiqi gacmi waa la maydhaya soo maah maxaa ku xiga wamsaxuu biru'uusikum madaxii la masaxaya baa lagu xigsiiyey maxaa lagu xigsiiyey wa arjulakum ila alkacbeen lugihii oo la maydhayo maxaa keenay laba la maydhayo mid la masaxayo in la kala dhex geliyo waxa keenay ile waxaa la yaqaanaa luqada carbeedna lagu yaqaanaa labada sheeye isku nooce isku jinsiga in la isxigsiiyo in la isxigsiin waayo mid ka jinsi duwan la dhex geliyo maxaa keenay waxaa keenay waxaa la muujinayaa tartiibtu inay tahay waajib inay sidaa u kala horreeyaan inay tahay mid la rabo rukunka lixaad walmuwaalaatu weeye waa isku xigsiinta xubnahan la maydhayo maydhistooda waa in isku xigsiiyo oo waa inaanu xubinta maydhisteeda dib u dhigin ilaa tii hore ay qalasho marka jawiguu yahay mid muctadila sidaas iyo culimada qaarkood ay ku tegeen laakiin sida saxdii waxa weeye ibnu cumarna laga soo wariyey madhabka shaaficina uu yahay inaan muwaalaadka isku xigsiintaasi aanay ahayn arkaanta weysada iyo fariladeeda mid ka mid a oo ibnu cumar wuxuu suuquu ku soo weysaystay labada lugood mooyaane inta kale ayuu maydhay kadibna wuxuu yimi masaajidka isagoo iyadoo laguu harhsan yihi markaasaa loogu yeedhay janaaso la yihi kaalay ku tuko labadii lugood unbuu maydhay u harhsanaa taa shaafici wuxuu u deliishaday cid saxaabada ka mid oo arrintaa ku khilaaftay ama ku inkirtayna lama arag markaa taa imaamu shaafici wuxuu u deliishaday isku xigxigsiintu inaanay ahayn farallada weysada mid ka mid a halka wuxuu kaga hadlay sheekhu nawaaqid اlwudu waxyaabaa weysada buriya wahiya sitat waana lix qofkii weysaystay waxaa jira waxyaaba haddii ay ku dhacaan weysadii ay ka jabayso waajib ay ku noqonayso hadduu doonayo inuu tukado inuu weysaysto ashyaadaas waa lix buu ihi sheekhu waa ka koowaade waa alkhaariju min asabiileyni labada marin midkoodka ka soo baxa weeye xagga hore ka soo baxa ama xagga dambe ama ha yaraado ama ha badnaado waa sida kaadidii iyo saxaradii ilaah baa yihi aw jaa axadu minkum min alghaayiti waxaa weysada waajibinaya waxaa ka mid a inuu midkiin soo xaajo guto uu soo kaajo ama soo saxaroodo waxaa iyaduna la mida naqaskii neeftii qofka ka timid shaki maaha waa miduu hubo waayo rasuulku wuxu uhi idaa axdaa axadukum laa yaqbal lahu salaata axadikum idaa axdaa midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo macanaa ka ansixi mayso hadduu xadad ku dhaco abu hureyre xadiidka warinayaa la weydiiye waxaa lagu uhi xadadku waa maxay xadadku waxa weeyaan buu yidhi waa naqaska kiisa dhawaaqa la maqlayale iyo ka aan lahaynba ama ha yaraado ama ha badnaado sidaasoo kale waxyaabaha aan muctaadka ahayn dhiiggii xaydka oo kale hadduu yimaado qofka haddii de uu ka soo dhaco dirxe ama gooriyaan ama qururux hadduu ka soo dhaco kolley waxbaa la socda ka mida saxaaradii ama kaadidii inta badan dhiiggii dhabar furanka ayaa la mida waa shay aan muctaad ahayn oo aan loo inta badan dee wax yimaada aan ahayn haddana rasuulku wuxuu ku yidhi gabadha arrintaasi ay ku dhacdo tawada'ii tawada-ii likulli salaa salaad kasta u weysayso taana macnaheed waxa weya inuu weysada burinayo arrinka labaad waa alkhaariju waa ka soo baxa alfaaxishu yanaa foosha xun manaa faraha badan ee an najisu najaasta ah ee min aljasadi jidhka ka soo baxa yanaa wuxuu ka soo baxay shaygani waa shay najaasa oo isla markaa fara badan waxaanu ka soo baxay jidhka meelaan ahayn sabiileynka labada marin aan ahayn ayuu ka soo baxay isaguna weysada waa jebinaya waxaa la waxaa ka mida dhiiggii faraha badnaa ee qofka nabar ka imanayay tusaale ahaan waysada waa burinaya ibnu cabaas markii dhiigga la weydiiyey wuxuu yihi idaa kaana faaxishan facalayhi licaada hadduu fara badan yahay waa inu waysadii kusoo celiy haddaanu badnayn oo nabar yar dhiig yaroo ka yimi iyo dhiig dee qulqulo burqaday aanu ahayn waysadu ka buri mayso waayo ibnu cumar casara basratan fakharaja damun fasalla walam yatawada fin ka soo baxay ayuu tuujiyo dabeetana dhiig baa ka yimi waanu iska tukaday isagoo aan weysaysano weysadiisi hore ayuu ku tukaday taana waxaa loo daliishaday markaa dhiigga yari inaanu weysada burinahayn saxaabada cid ka midoo khilaaftayna ma jirto arrinka saddexaad wa zawaalulcaqli weeye qofka caqligiisi inuu suulo oo qofka garaadkiisi uu tago binoom inuu ku suulo hurdo aw hayri ama waxaan hurdo ahayn oo qofkii haddii uu seexdo hurdo caqligiisa dabooshay oo gaadhsiisay heer aanu waxaa hareerihiisa ka dhacaya ogeyn oanu kala garanayn qofkaa weysadiisu way jabtay waayo hurdadu waa meel loo filayo wixii weysada burin jiray qofka inuu ka soo baxo qofku dee isma oga waxa ka soo baxay waxaa la mida waxyaabaha kale caqliga suuliya sida waalidii oo kale oo qof baa isagoo weyse qaba waashay kadibna markiiba wuu miyiirsaday waysadii ma ku tukan karaa waalida ka horeysay maya dee qofku markuu waalan yahay caqligiisi baa maqanoo inuu weyse jabiyo in kale isma oga waxaa la mid ah aliqmaam miyir doorsoonka isna caqliguu tagsiinaya qofku hadduu miyir doorsoomo waaba la suuxiyey ama isagaaba suuxa xanuunkaasa haya ama jin baa galay oo qofkii riday wayse uma jirto waayo war isuma hayo waxaa la mid ah hadduu caqligiisu ku taga bisukri inuu sirkhaamay isagoo wayse qaba ayuu sirkhaamay dabeetana wuu soo miyiirsaday waysadii kuma tukan kare wayse cusub baa laga rabaa hurdadana qofku siduu doonayaba ha u seexdo ama fadhi ha ku seexdo ama jiif ha ku seexdo ama taagni ha ku seexdo ama sujuud ha ku seexdo ama rukuuc ha ku seexdo sidaa saxdaa hurdo oo dhami waa isku mid waa arrinka afraade waa masulfarji weeyi inuu qofku daloolkiisii taabto bilyadii uu ku taabto qubulan kaana daloolkaasi ama ha noqdo xagga hore aw duburan ama xagga dambe ha noqdo min gayri xaa'ilin wax u dhexeeya iyadoonu jirin oo qofku gacantiisiibu wuxuu ku taabtay weliba waxa weeyaan gacanta xaggeedan cad ayuu ku taabtay xaggiisa dambe ama xaggiisa hore iyadoo aanay waxba u dhaxayn oo gacantii iyo labadii jir ay istaabteen sheekhu wuxuu leey waysadiisu way buraysaa wuxuu daliishanayaa xadiidkii man masa farjan falyatawada qofka farji taabta dalooladiisa taabtaa ha weysaysto imaam axmed iyo ibnu maajiya baa xadiidka wariyey laakiin xadiid kalaa jiro xadiidkan ka duwan oo sidan si ka duwan sheegaya oo odhanaya inamaa huwa bidcatu minka rasuulkaa la weydiiyey farjiga taabashadiisa miyaan ka weysaystaa markaasuu uhi inamaa huwa bidcatun minka waa xubin jidhkaa ka mida un yacanaa xubnaha kale miyaad ka weysata marka taabata maya isna waa saasoo kale marka maxaa laysku waafajinaya labada xadiid sida saxda waxaa laysku waafajinayaa in la yidhaahdo taabashadu ma buriso weysada ee laakiin taabashadaa qofku inuu ka weysaysto ayaa sunno ah oo amarkan ah man masa farjan falyatawada man masa dakarahu falyatawada ayaa waxaa la odhanaya wuxuu faa'iideynayaa sunanimo ee waajibnimo tusin maayo waaklu laxmil ibili waa arrinka shanaad ee weysada buriye aklu laxmil ibili geela hilibkiisa cunista la cuno weeye wajaabir ibnu samura wuxuu soo wariyey inuu nin rasuulka ku yidhi tawadaw min luxuumi libil hilibka geela miyaan ka weysaystaa faqaala nacam rasuulku wuxuu ihi haa tawada min luxuumi libil hilibka geela ka weysayso imaam muslim baa saxiixa ku wariyey waxaa la mida xadiidu lbaraa ibnu caazib oo isagana uu wariyey abu daawuud tawadaw min luxuumi libil hilibka geela ka weysaystay buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam labadaa xadiidna waa laba xadiid oo saxiixa daliil ka hor yimina ma jiro oo markaa sheegaya hilibka geelayna laga weysaysay in badanoo ka mid a culimada shaaficiyada ee weliba fuqahada ah sida saaxibu lminhaaj oo kale oo nawowi ah iyo bayhaqi iyo ibnulmundir iyo ibnu khusayme iyo iyagoo culimo shaaficiya ah saasay ku tegeen oo xadiidkaasay waafaqeen xadiidka rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaanuu sheegay nawowi qowlka shaaficiyada qaarkood ay yidhaahdeen hilibka geelu weysada ma jabiyo inuu yahay qowl daciif oo taag daran oo daliilka khilaafsan haddaba waa imaam mutaakhiriinta shaaficiyada dambe waa sheekhii ugu haystay xagga fiqiga iyo cilmiga nawowi minhaajkana waa sheekhii lahaa saasuu yidhi marka xadiidka rasuulkaynu raacayna inagu waaba amar cadde halkaynu ka mariba in la awilo la yidhaahdo qof baa neefi ka timi oo rasuulku u xil qarniye waxaas maaha wax macnala maaha wax soo arooran maaha waxaas waaba la weydiiyey rasuulke dadka qaar baa waxay idhaahdaan iyadoo hilib geel la cuno rasuulka iyo saxaabadu wada fadhiyaan ayaa saxaabi neefi ka timi markaasuu rasuulku doonay inuu xil qariyo war neef baa kaa timi weysaysahalu ka odhan lahaa ayuu hi hilibka geelaha laga weysaysto waxaasi wax nebiga suurtagalkaa meeti nebigii loo soo diray dadka inuu diinta u caddeeyo in waxaan weyse jebinahayn uu yidhaahdo ka weysaysta isagoo arrin kale u jeeda ta kale waaba la weydiiye nin soconayaaba u yimiye oo ku uhi rasuulka ilaahayow hilibka geela miyaan ka weysaysta muxuu rasuulu ku yidhi sida aada maqlaysa nacam haa tawada min luxuumi libi haa ka weysayso hilibka geela oo warcad weeye hilibka geela marka la leey waxaa looga jeedaa neefka geelaah qaybihiis oo dhan ilaa culimada ka gaadhsiin haddaad haraggiisa cunto beerkiisa iyo keliyihiisa iyo kuruskiisa iyo xaydhiisa iyo jiirhkiisa iyo haraggiisa iyo meesha ka mida aada goosataba magaca la doonayo kalea loo bixiya haddii la idhahdo waa muqumad haddii la idhaahdo waa sandaweg baa laga dhigo roodhi baa la dhex geliyey haddii la idhaahdo magac kale u qaato sambusa la idhaayo daqiiq la laabayba hilibkii geela lagu dhex guray xaqiiqadii hilibka geelu mar hadday meesha joogto magacay doonaysaba hala baxda eh waa kaa rasuulku yidhi tawada-uu min luxumili hilibka geela ka weysaysa arrinka lixaada u dambeeya ee waysada jabiyaa waa riddatu waa noqoshada can alislaami islaamnimadii qofkuu ka noqdo qof weyse qabay ayaa gaaloobay waa suurtagal taas qofku muxuu ku gaaloobi karaa hadal hadduu ilaahay caayo isagoo weyse qabay ama nebiga caayo ama diinta caayo ama qodob diinta ka mid a oo inuu diinta ka mid yahay in la hubo u caayo ama uu ku jees jeeso ama arrin kaloo gaalnimaa uu ku hadlo dee islaamkii baaba ka buro weyse xaggee u joogta ficil bay ku burtaa ayay islaamnimadu ku burtaa hadduu sanam u sujuudo ama kitaabka qur-aanka ogaan ugu istaago ama wasakuu ku dhex tuuro islaamnimadiisa way ka buraysa qofkii marka hore muslimka ahaa wuxuu ku buraa islaamku wuxuu ku buraa shaki hadduu qofku ka shakiyo arrin diinta inay ka mid tahay la hubo hadduu ka shakiyo ka waran ilaahay jiritaankiisa ma islaamnimaa u joogta ama nebi maxamed nebinimadiisuu ka shakiyeyba ama qur-aankan inuu hadalkii ilaahay yahay oo xaq uu yahay buu ka shakiyeyba islaamnima ma jirayso markaa qowl iyo ficil iyo shaki intaba waa waa waa ku burtaa islaamnimadu qofkii wayse qabay haddii ay ka dhacaan islaamnimadiisi way burtay waysena uma jirto hadduu qofku faaliyo hadduu sixiroolo noqdo hadduu sheegto qeybkii waxa maqan inuu og yahay islaamnimadiisu way buraysa acaadana allahu ilaahay naga badbaadiye walmuslimiina muslimiinta min dalika arrinka ah islaamnimadu inay burto waayo islaamnimadu waxaa u qaalisan aan haysano ilaahay subxana wa tacaala ha inoo ilaaliyo islaamnimada waxaana waajibku ah qofka muslimka inuu barto waxyaabaha islaamnimada jabiya si uu isaga ilaaliyo oo uga digtoonaado wallahu aclam w salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih waصaxbi waslama tasliima kaiira